إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد موضوعا كان ciwaankiisu yahay manhaju salafi fi tacaamuli maca almukhaalif waa mawduuc weynaan kara oo ballaarnaan kara haddii la damcaana judiye ka mid ah ayaa lagu gaabsan karaa sababtu waxa weeye wuxuu xadidayaa qofka muslimka ahi calaaqada uu la yeelanayo dadka muslimiinta ah oo anwaac ah iyo dadka aan muslimiinta ahayn oo gaalada ah oo anwaac ah intaasoo dhan ayuu xadidayaa waa guda weynya marka saas darteed waxaa dhici karta inaan ku gaabsanno atacaamuli maca ahli lqibla inaan ku gaabsanno baa suurtagal ah laakiin waxaan ishaaraynaa insha allahu tacaala calaaqada qofka muslimkaah uu laleeyahay wixii ku hareeraysan waa calaaqo la xadiday oo manhajka ilaahiga ah iyo sunnada nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi ayaa qeexday qofku waxa weeye wax uu khiyaar u leeyahay oo suuraba uu yeeli karo ma ahan dadka gaalada ah waa anwaac marka hore waxaana la amray inaanu dadka muslimiinta ahi ay iskaashadaan oo ayagu ay isku tol yihiin oo dadka iskaga sokeeyaan waalmu'minuuna waalmu'minaatu bacduhum awliyaau bacd dadka mu'miniinta ahi ayagaa isku jaal ah ayagaa isku tol ah ayagaa ayaa wax ka dhexeeya wilaayadaasa ka dhaxaysa dadka gaalada ahina waa isku jaal waa isku tol waxaana la amray marka in aanu dadkaasi xayndaabka islaamka ilaalino oo ayagana fogeyno laa tattakidu alyahuuda waannasaara awliyaa bacduhum awliyaau bacd waman yatawallahum minkum fainahu minhum dadkaas gaalada ah inay la fogeeyo ayaa islaamku qabaa laakiin arrinka noocaasihi dadku waxay ku dhaceen taqsiir iyo guluw ayay ku dhaceen dadka qaarkood waxay leeyihiin adduunka wax dadka u dhexeeyaaba ma jiraan dadkii hay-atul umami mubtaxida ku wada jiraan calaaqadii waxay noqotay calaaqa xiix iyo baaxa maaragtay wax dhibaato ahi nagama dhexeeyaan wahaakada dad baa saa u taswiirinaya oo mawduuca ugu adilada badan bacda tawxiid oo mawduuci alwalaa walbaraa ah ayay aad iyo aad waxay uga dhigahayaan wax aan maanta shaqaynayn ayay ka dhigayaan bilmuqaabil waxaa arkaysaa dad tiro badan oo sidiiba dadka muslimiinta ah oo ayaguna dhinaca kale guluwi u suubinaya oo ayi mucaamala iyo ayi calaaqa oo dadka dhex mari karta gaaliyo islaam ka dhigahaya inay gaalnimo tahay ayaduna shiday keentay shidadaasina waxay ka imaanaysaa iyadoo aan aada loo fahmin shareecada islaamka ah dadka gaalada ah waa la kala qaaday inay isdhaamaan ayaa ilaahay sheegay latajidunna latajidunna ashadda annaasi cadaawatan liladiina aamanuu alyahuuda waladiina ashrakuu walatajidanna aqrabahum mawaddatan liladiina aamanuu aladiina qaaluu ina nasaara dalika biana minhum qisiisiina waruhbaanan waanahum laa yastakbiruun waxaa la sheegay qolada yuhuudda iyo qolada mushrikiinta ahi inay cadaawo badan yihiin qoladaani kalena ay ka sokeeyaan ayaa la sheegay arrinkaasna arrin xaqiiqo ah weeye saas waa loo kala tafriiqiyey oo qur-aankan wuxuu ku dhisan yahay cadli iyo insaaf ayuu ku dhisan yahay calaaqada dhex mari karta qofka muslimka ah iyo qofka gaalka ah mar buu wuxuu noqon karaa qofkii waari oo wasaaxibhumaa fi dunya macruufan asmaa bint abibakr waxay tidhi waxaa hooyadaybaa ii timid zamankii xudaybiye markii cahdiga la galay markaasay iyadoo wax raadinaysa markaasaa nebiga weydiiya ma xiriiriyaa xiriiri hooyadaa ilaa ilaahay baa yidhi wasaaxibuhumaa fi dunya macruufan gaalada qaarkeed ayaa waxaa la amray yani loo baneeyey waxaana loo baneeyey inaan ka guursan karno waa dadka ahlu kitaabka ah qofkuna dexaadkiisa calaaqo unbaa ka dhaxayn karta calaaqadaasi calaaqa uu ku gaaloobayo ma ahan de calaaqat wud ayaa imaanaysa oo zawjnimadii ah ayaa imanaysa arrinkaasina islaamku saas ugu qeexay waxaa imaanaya gaaladii laftigoodii way kala duwanaan karaan qaar baa qaar ka ikhyaarsan oo waad ogtihiin oo nebigu inuu yihi salawaatu ullahi wasalaamu calayhi zamankii asraha uu qabtay beder inuu yidhi haddii mudci ibni cadiy uu i imaan lahaa oo maanta kuwa igala hadli lahaa oo usii dayn lahaa iyadoo la ilaalinahayo fadligii uu nebiga u qabtay salawaatu ullahi wasalaamu calayhi iyo soo dhoweyntii iyo garab istaaggii markii uu dhibaataysnaa arrinkaasoo kale waxaa la qabtay fumaama masaajidka lagu xiray lama dilin kadibna waa la sii daayey waa uu islaamay wahaakada way tiro badan tahay dadka noocaas lagu suubiyey xudaybiya la aaday nebigu wuxuu yidhi hadday maanta i weydiistaan arrin ay ku weyneynhayaan kacbada waa u yeeli lahaa ibnuqayim wuxuu yidhi xadiidkaas waxaa laga faa'idaysanayaa waxyaala bannaan ama wanaagsanaan kara in lagala tacaawuni karo qof kasta kaa'inan mankaan ayaa laga faa'iidaysanaya calaaqadaasi marka calaaqa lagu gaaloobayo ma ahane waa calaaqa mashruuca gaalada xataa haddii la diriro waad ogeydono markii uu soo qabtay xudaybiya salamat ibn alakwac dad tiro badan ayuu soo qabtay oo asra u keenay nebigu wuxuu yidhi laa nabda'uhum bifujuur sii daaya oo waa uu sii daayay manigu aad buu u badnaa mar kastaba ma ahayn in la dilo darbata laazim ma ahayn mawduuca marka walaaga iyo baraaga waxaa ku dhacay arrin huluwi iyo taqsiir ah qolan ah waxay ka dhigaysaa inaan waxba jirin oo wax teedihi uuna jirin oo dadka muslimiinta iyo dadka gaalada ahi calaaqadoodu inay xix iyo baax tahay oo ay shidaba jirin ayay ka dhigayaan qoladaasi waxa weeye ifraad bay suubiyeen taqsiir bay suubiyeen arrimo khatar ahay faraha la galeen wa bilmuqaabilna waxaa jira dad inna calaaqo qofkaasi ma inay dhex mari kartaa hudnaa dhex mari karta dadka waxa weye nebigu saalaxa wahaadana waqaatal intaba intaasna waxaa loo danaynaya maslaxada dadka muslimiinta iyo daa'ifada ayaa loo danaynayay arrimahaasi fiqiga ahi waxaa loo baahan yahay dadka saxwada ka shaqeeya ama dacwada ka shaqeeya inay aad iyo aad dhagaha ugu furaan ay ogaadaan yani guluwiga ka yimid arrinkaas inay ogaadaan ayaa loo baahan yahay markaa taa ka baxo oo qadiyada aniga asaasiga i ahoo aan mawduucaygu ku tacalluqo kaas waxay ahayd lamaxaad iyo ishaaraad yaryar oo hadde waaqaca jira uu keenay in la baraarujiyo laakiin runtii ficnaan lahayd in mawduuc lagu daro alwalaau walbaraau bayna alguluwi waljafaa in mawduucaasi runtii mawduuc mudan weeye in laga hadlo bictibaar inuu yahay meelaha ugu badan oo dadka laga soo galay oo dhinacyo badani ay ku ibtilaysan yihiin mawduucaas in la qeexo oo shareecadu waxay ka qabto aad iyo aad loo balballaariyo ayaa loo baahnaan lahaa haddaan taas meeshaas waqfadaas ku istaago manhajka salafka fi tacaamul maca almukhaalif anigu waxaan ula jeedaa mukhaalifkaasi inuu yahay min ahli alqibla ayaan ula jeedaa dadka muslimiinta ah oo ahluqiblada lagu tilmaamo oo dawaa'if tiro badan ah ayaan ula jeedaa mawduuc saas u qeexnaan doonaa marka ugu horraysa islaamku wuxuu u yeedhay wixdo iyo in la iskaashado oo dadka muslimiinta ahi ay isku bahyihiin ayaa qur-aanku aad iyo aada uga hadlay sunnaduna aad iyo aad bay uga hadashay waa tarjinayaa sababtu waxa weeye inaan tafsiiro aayad kasta wakti badan bay qaadanaysaa ilaahay wuxuu yidhi wactasimuu bixabli illahi jamiica wala tafaraquu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا إلهي ذلك وحكومنا شيغانيا وحي كهري إنت الإسلام كالنقن هي كدب مرك إسلام كالنقدين أول ضد متفرقين أو إسنعب أو إسدريرة أيي أهايين وأحيانا على بكر أخينا إذا لم نجد إلا أخانا تصوكله أيي أورنجرين dadkii noocaas ahaa ayaa la walaaleeyey oo noqday far keliya noqday ilaahay waa ugu mana sheegtay walaa takunuu kaladiina tafaraquu waاkhtalafuu min bacdi ma jaءahum اlbayinaat waulaa'ika lahum cadaab cadiim ilahay wuxuu uga digahayaa dadkaasi in ay kala tagaan oo ikhtilaaf ku yimaado ayuu uga digahayaa ilahay wuxuu yihi sharca lakum min addiini ma waصى bihi nuuxan والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا إن لك لتجين أيا إسلام كوير أيا إلهي وحيري وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وحاصلا وحلو يرهي إن لم يذوبه وأن لك لتجين in aladiina faraquu diinahum wa kaanuu shiican lasta minhum fii shay dadkaasi adigu wax calaqaa idin kama dhexeeyaan qolada saa noqday waxba idin kama dhexeeyaan qur-aanku wuxuu diiday masaajidkii la dhisay oo hadde waa masjid ilaahay yani masjid la dhisay weeye laakiin waxaa lagu magacaabay masjid diraar sababtu maxaa yeelay ummadii buu kala geynayay waladiina اtakaduu masjida diraara wa kufra wa tafriiqa bayna almu'miniin dadkii muminiinta ahayd buu kala geynayey saa darteed baa loo dumiyey oo wuxuu u noqday wax aan lahayn xurmo lahayn maadaama muslimiintii jamcigoodii iyo isku dumnidoodii uu dhaawacayo saasaa loo maaragtay dumiyey axaadiista ku soo aroortay ee wixdadana lagama sheekayn karo in allaha yardaa lakum alaaan wayaskhaطu lakum alaaan yardaa lakum an tacbuduuhu walaa tushrikuu bihi shayئa وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم إلهي وحن أمر يا أريما نوعة دورة أو إن العبادة إساق كلية فقار سيالنه أن وحل لو ذاكين إن حرق إلهي لقدوه وأن لكلا تجين إن لون نصيحة يضفك مدح بقى إيه نبي مركي وحذيفة لدردار ما هي oo uga sheekeynayay fitanta imaan doonta aakhiru zamanka uu yii see yeelaa wixii talzam jamaacata almuslimiina wa imaamahum yacni waxaad laazimaysaa ummadda yacni isku dumnideeda ayaad ka dambaynaysaa halkaasaad joogaysaa ma garatay wuxuu inoo sheegay dadku hore oo inaga inaga horreeyey inay kala tageen oo ay kala tafaruqeen inaguna aan u kala tafaruqi doono ilaa talaatin wa sabciina firqa uu yidhi waaxidatun fi ljanna markaasuu sheegay sifadeeda wixii wahiya aljamaaca wahiya aljamaaca marka isku duubnidaasi inay yihiin wax aada iyo aada u muhiim ah ayaa ka cad oo lama ogola dadka muslimiinta ah inay kala tagaan wax saa darteed baa waxaa la yidhi qofka u yimaado dadka muslimiintaha iyagoo isku duuban oo hal mid ah oo raba inuu kala tafriiqiyo qofkaasi waa la dilayaa man kharaja min man inahu satakunu hanaatun wahanaat faman araada an yufariqa hadihi اlumma wahiya jamiicun fadribuuhu bisayfi ka'inan man kan man ataakum waamrukum jamiicun calى rajuli waaxid yuriidu an yashuqa casaakum aw yufariqa jamaacatakum faqtuluuh yani qofkaasi waxaa loo dilahayaa dadka muslimiinta hadduu kala tafriiqinayo oo uu kala kaxaynayo waa laga hortegayaa jamaacada in laga baxo ummadaas lama ogola man kharaja min aljamacati qayda shibrin faqad khalaca ribqata alislaami min cunuqihi xataa yarjic ma garate qofkaasi diintii qof ka baxay oo fogaaday wey madaahirta iyo cibaadaadka la jideeyey oo dhanna waxay ku salaysan yihiin madaahir wixdo iyo isku duubni ah ayay ku salaysan yihiin salaadu waa salaad jamaaca qofka waxaa rabaa salaada jamaacada inuu aado gurigiisa keligii kuma tukan karo ilaa min cudrin waxa weeye arrinkaasi waxay kutusinaysaa in ay jamaacadu tahay muhim jumcada waxaa loo jideeyey dadka muslimiintaha ciidaas usbuuciga ah inay meel isugu wada yimaadaan oo masaajid ku wada tukadaan walidaalika baa imaam shaafici wuxuu diiday jamaacada labaad masaajidka jamaacada raatibka ah oo imaamka ah in jamaaco kale ay timaado ayuu diiday isaga oo milicsanaya inay tahay jamaacata tafaruq dadka inay kala geynayso yani waxa weeye malxadkaasina sida uu sheegay sheekh axmed shaakir waa malxad daqiiqa iyo fahm ilaahay siiyey buu ahaa shaafici oo ah in la ilaaliyo ummaddu inay ku kala tagto inay wada tukato in la diido wixii hadda ku yimaada duruuf kale ama maxaan ku idhaahdaa jamaacaad ka timid si maaragtay aan ku talagal ahayn ama qof laga maaragtay salaadii lagala hormaray oo duruufi ku timid ayada waa la daayey laakiin waxa kale lama ogola waxa kale lama ogola cala alqawli saxiix soomkii hal bil baynu wada soomaynaa innagii oo dhan oo hal mar ah ayaanu wada soomaynaa xajkii waa shaciiro wixdo ah oo hal meel la istaagayo maalinta carafa hal meel baa la istaagahaya ummadu calaa saciidin waaxid ayay joogtaa ciidaha labada ciidood oo la jideeyey waa ciid jamaaci ah oo ummaddu ay hal mar wada tukanayso oo ay isku wada joogaan safkii salaada waxaa la diiday in laisku khilaafo laa takhtalifuu fatakhtalifa quluubukum in la saftaa la rabaa in wax khalali ka yimaado lama ogola qur'aankii ilaahay soo dejiyey inaan isku qaqabsano lama ogola iqra'u lqur'aana ma talafat fiihi quluubukum faida اkhtalaftum faquumuu qur-aankii ilaahay marka la wada jiro waa la wada akrinaya lakin haddii munaazaca uu keenayo waa la joojinaya waa lagu kala tegaya qiraa'aadka soo arooray nina ninka kale kuma inkiri karo oo cabdullahi bin mascuud markii ninka uu ku qabsaday qur-aanka kilaakumaa muxsin falaa takhtalifuu labadiinuba waxaa tid laba nin oo fiican sidii loo soo dejiyay baad u akrinaysaan ha isqabsanina waxaasoo dhan waxay kutusinahayaan islaamku suu wixdada u ilaaliyey ummadda muslimiinta lama ogola in imaam la-aan ay joogto waxaa lagu booriyey inay imaam suubsato oo yaxfadu baydataha iyo diinteedii ilaalinaya isaga ayaa waxa weye inuu salaada dadka tujiye ah isaga ayaa la rabaa xajka inuu ummadda u horseedo isaga ayaa waxaa la rabaa jihaadka inuu u horseedo ummaddii waxaasoo dhan waxa weeye madaahir alwixda xataa waxaa la diiday imaamkaa faasiqa ah salaada in laga goosto waxaa la diiday imaamkaas faasiqa ah inaan lala xajin waxaa la diiday imaamkaas faasiqa ah in aan jihaadka laga baaqdo waa la diiday waxaa la rabaa ummaddu inay isku duubnaato oo yadan waaxida ay noqoto ayaa la rabaa kullu hada waa madaahir wixda walidalik waxaa la yaab leh islaamka markaad meel kasta ka fiirisid saa ah oo saa u ilaalinaya wixdada iyo dadkiisa markaad aragtid waxaa ku qabanaysaa xoogaa muruga ah marka ninkii gabyaaga ahaa oo gabaygaan tiriyey muwafaq buu ku ahaa oo waa ku saxsanaa inuu hadalkaa yidhaahdo baxaftu can aladyaani kulliha wajubtu bilaad allahi garban wamashriqa falam ara kalislaami adcaa liulfatin walaa mitla ahliihi ashadda tafaruqa yani wuxuu yidhi itaan adduunka o dhan soo maray islaamka wax la mid ah siuu dadkiisa iskugu yeerahayo inay hal mid noqdaan xataa marka la dagaalamahayo in allaha yuxibu aladiina yuqatiluuna fi sabiilihi safa ayaa ilaahay leeyahay yani xataa marka la dagaalamayo xataa marka lagu jiro dagaalka salaad jamaca baa la tukanaya oo loo loo midaysan yahay ayaa la wada tukanaya falam ara kalislaami adcaa liulfatin walaa mitla ahlihi ashadda tafaruqa yani ma arkin buu yidhi arrinkaasi arrin la mid ah maanan arkin markaan intaas sheegno wax waxaa jira runtii qadari ah oo bini aadamku inay iskhilaafaan waa shay qadar ah ilaahay qadarkiisana lagama hortegi karo laakiin waxaa jirta iraada qadariya iyo iraada sharciya ayaa jirta arrintaasna inay dalabatilcilmigu ka warqabaan ayaa loo baahan yahay wla yazaaluuna mukhtalifiina ila man raxima rabuk walidalika khalaqahum yani dadka iskhilaaf ka zuuli mayaan ilaa qofkii raxmadii ay shamlisa mooye walidalika khalaqahum maxaa loo celiyey khalaqahum lilikhtilaaf aw khalaqahum lilraxma laakiin ibnu kathiir iyo ibnu jariir itabari waxay doorteen inuu u noqonahayo lilraxmati walilikhtilaaf labadaasba in loo abuuray ولذلك ابن القيم وحجري وقوع الاختلاف بين الناس أمر ضروري لا بد منه لتفاوت إراداتهم لتفاوت إرادتهم وأفهامهم وقوى إدراكهم فقرأت ولكن المذموم بغي بعضهم على بعض dadku inay isqabtaan oo iskhilaafaan waa arrin daruuri ah waxaanay dadku sida ay u kala dheerdheer yihiin oo u kala xoog weyn yihiin oo u kala midab duwan yihiin ayay waxay isku khilaafsan yihiin waxyaalo tiro badan oo jibilli ah oo ah xagga idraagga iyo xagga waxalelidda iyo xagga fahamka saa darteed marka khilaafka noocaasi keeno waa in la taqabulaa waa khilaaf tanawucahoo israa buu suubinayaa iyo sica ayuu suubinayaa laakiin waxaa la diidan yahay in laisku xadgudbo khilaafku noocyo badan weeye khilaaf madmuum oo aan la ogolayn iyo khilaaf saa'iq ah weeye khilaafka madmuumka ahi wuxuu ka kooban yahay wixii caqaa'idka muttafaqun calayhi ah oo salafku isku waafaqay khilaaf ku saabsan wixii ah arrinkaasi waa madmuum waxaa soo hosgelaya firaqdii ka baxday ama khilaaftay ahlusunna waljamaaca fi masaa'il alcaqiida ayaa soo gelaya khilaafkaasi waa khilaaf madmuuma khilaafka kale oo madmuumka ahi waxa weeye khilaafka ku saabsan aladila alqaciya adilada qadciga ahina waa ama dalaaladiisu qadciga ay tahay oo ayna danniga ahayn ee wixii soo hoosgala sida salaadaha sida zakada sida soomka sida waxyaalaha aan lagu murmin oo dhan wixii ah waxa weeye ayadana khilaaf kama furna oo lama ogola wixii ummaddu ku ijmaacday ayadana in qof kale uu qowl kala keeno waa madmuum intaan midna lama ogola waxaan kaloo la ogolayn oo afraad ikhtilaafka ku salaysan tacasub iyo hawo ku salaysan oo dantiisu ay tahay tacasub liطaa'ifa aw lifirqa aw liqabiila aw liqowm wixii noocaa ku saabsan ayana lama ogola ikhtilaafka saa'iqaahi waxa weeye ama ikhtilaafu tanawuc waxa loo yaqaan kaa laftigiisu saa'iq ahi laba u kala baxaya ikhtilaafu tanawucin iyo ikhtilaafun saa'iq kulligiisna waa isku soo hosgelayana waa ikhtilaaf macquula oo aan la diidanayn ikhtilaafka tanawuca waxaa ka mid ah siiqi ladaan aadaanka dhowrsi buu ku yimid dhowrsi ayuu ku yimid oo dadka fikiga ka warqaba waa og yihiin siyaq dhowr ah ayaa maxaanku idhahda aadaanku maanay nabigu ilaa afar mu'adin ayuu lahaa afartaas mu'adin marka midba aadaanka siiqa looga wariyey ma garat waxaa kaloo ka mid ah iqaamada waxaa ka mid ah tashahudka oo waxaa soo arooray cabdullahi bin mascuud tashahudkiisii cabdullahi bn cabaas tashahudkiisii cumar bn khadaab tashahudkiisii kullahaana waa ikhtilaafu tanawuc oo dhib keeni mahayo anwac salaati lkusuuf sida loo tukanayo oo dhowr siqa kusoo aroortay oo kulligood saxiixa ayaa jira ayadana lama diidi karo salaatlkhawfku waxay kusoo aroortay siyaq tiro badan maxaana nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi dagaalo badan buu galay marba siduu u tukanayey mar cadowgu xagguu ka jiray mar cadowgu qibladu ka jiray way kala duwanayn cadad takbiiraat aljanaaza iyo cadad takbiiraat alciidayn iyo waxa waxaa ku soo arooray kulluha waxa weeye ikhtilaafu tanawuc oo ma ahan ikhtilaaf iska soo horjeeda ma ahane waa kulluhu mashruuc maanaa riwaayaadka soo arooray waa riwaayaad saxiixa saa darteed marka lama odhan karo qaarkood ha la rajaxo oo ha la yidhahdo matalan tashahudka ibnu mascuud baa arjax ah ha la yidhaahdo laakiin haddee kulligiis waa mashruuc wey ikhtilaafka tadaadka ah laakiin daa'irada mashruuca soo gelaya waxaa ka mid ah waxay isku qabteen dadkii hore oo salafka ahaa qur'iga macnihiisu muxuu yahay ma xaydba ma duhriba lamsigu awlaamastumu nisaa la yidhi ma lamsigii aljasu bilyadi ahba mise waa jimaaci masi zakar ma laga weesaysanhaya mise laga weesaysan mahayo nawmka iyo hurdadu weesada ma jebiyaan mise ma jebiyaan iyo wa amhaalu dalik oo tiro badan oo qofka fiqiga ka warqabaa u ogaan karo ikhtilaafkaasi ha iska soo horjeedo oo weesada waa buriyaa iyo ma buriyo waa laba arrimood iska soo horjeeda laakiin waxa weeye daa'ire wuxuu ku jiraa daa'ire la odhan karo waa ijtihaad saa'iq ah ma garatay macanay ninka lamsiga ku yidhi waa aljasu bilyad sida cabdullahi ibnu cumar oo kale ama ninka yidhaahdaa allamsu waxa weeye aljimaac sida ibnu cabbaas oo kale waa jirtaa mid baa raajaxsan oo waxaa raajaxsan midda ah aljimaac inuu yahay laakiin ikhtilaaf la odhan karo macno ma leh ma ahan waa ikhtilaaf min laduni salaf min laduni saxaaba jiray wey ma garanta asbaabta khilaafka keeni kartaa maxay tahay asbaabta khilaafka keeni kartaa waxa weeye dhowr arrimood waxaa dhici karta daliilka inuuna qofkaan gaarin ayaa dhici karta waxa haddaynu qofka gaarinna hadde jaahil buu ka yahay ma oga saas darteed waxaa dhici karta inuu ku dhaqaaqo wax kale abubakar ayaa haweenay u timid jaddadu ma leedahay dhaxal wuxuu yidhi kitaabka ilaah iyo sunnada nebiga waxba kaagama ogi ma garatay ilaa uu mugiira uu kaco uu yidhaahdo nebigu wuxuu sii ilaahay wuxuu siiyey sida hooyada oo kale ayaa la siiyey ma garatay oo kadibna uga markhaati kacay maxamed bin maslama sunat listidaan waxay ka qarsoonaatay cumar bn khaaab radia allahu canhu oo abu muusa alashcari ayuu ku qabsaday markii dambena waxaa u markhaati kacay abu saciidin alkhudri ayaa u markhaati kacay markaasuu yihi alhani safku bilaswaaq arrinkaas ayaa keenay waxaa keenay cumar inay ka qarsoonaaday sunnada haddii daacun meel ka dhaco maxaa la yeelayaa ilaa cabdiraxmaan ibnu cawf uu meesha yimaado oo uu yidhaahdo nabiga waxaan ka maqlay idaa samictum bihi fi ardin falaa tuqdimuu calayh wain waqaca wa antum fiiha falaa takrujuu firaaran minhu arrinkaasi marka isagaa gooyey maadaama naski uu yimid qof kastana ra'san maaratay cala ra'si walcayn ayuu lahaa ma garatay wahaakada yani daliilkii qofka ma gaarin markuu laakiin gaaro waa uu yeelayaa ma garatay mararka qaarkood waxaa dhici karta daliilku inuu gaaray laakiin uu u haysto in la nasakhay uu u haysto waxaa u daliila cabdullahi bn mascuud wuxuu arkayey tadbiiqa oo labada gacmood la geliyo labada low dhexdooda la geliyo marka la rukuucsan yahay saasuu arkayey arrinkaasna wuxuu ahaa arrin waagu hore jidaysnaa laakiin markii dambe la nasakhay ayuu ahaa laakiin isaga waa ka qarsoonaatay isaga waa ka qarsoonaatay marka taasoo kale way iman kartaa in inzaalka qofku hadduu haweentiisa u tago uunan biyuhu ka imaanin inaan uunan qubaysanayn in la nasakhay rag baan ayna gaarin oo u akahayay inay arrintaa weli mashruuc tahay ma garatay arrinkaasina waa arrin iman kara arrinkii waa uu gaaray oo waaba uu waa u ka sugnaaday agtiisa laakiin waxaa dhici karta inuu si kale isagu u fahamsan yahay sida hadda qur'iga oo kale qur'iga inay duhri tahay iyo in ay tahay xayd inay tahay khilaafka waa qadiim waa min ladun saxaaba maxaa kelmadda carabiga ahaan ayaa taa ah min aqrab maa qara'tu waxaan akriyay waxyaalaha iigu qariibsanaa waxay ka mid ahayd subki ayaa dabaqaadka shaaficiya wuxuu ku sheegay shaafici iyo abu cubayd qasim ibn salaam ayaa ku dooday qur'iga maxaa macnihiisu yahay shaafici wuxuu qabay qur'igu inuu xayd yahay abu cubaydna wuxuu qabay qur'igu inuu duhri yahay sidii loo doodahayey oo loo murmahayey oo adilo loo keensanayey baa la kala tegey shaaficina wuxuu ku qancay ra'yigii abu cubayd oo wuxuu qaatay inay duhri tahay abu cubayda wuxuu ku qancay ra'yigii shaafici oo ah inay xay tahay yani waxa weye labadii waa laba labadii shaati ay haysteen waa kala bedesheen labadii yani sida quwat aliqnaaca labadoodu ay isku suubiyeen ninba ninkii kale warkiisii buu qaatay warkiisii ayuu qaatay waa arrimaha dhici karo waxa weye ishtiraaga lafdiga ah waxyaalaha uu keeno ayay ka mid tahay marka asbaabta fuqahadu ay isku qabanayaan waxyaalo badan baa jira waxaa ka mid a ishtiraaga lafdiga ah waxaa ka mid a dilaalaat alalfaadka mawduuc dhan oo carabiga ah weeye usuulkana lagu dhigo waa waxyaalo keeni kara in fahamkaas laysku qabto oo nimo meel ka fahmo oo waxyaalaha keeni kara waxaa ka mid ah nisyaanka qofku bini aadan weeye wuu hilmaami karaa mararka qaarkood naskii isagoo ogaa waxa u daliila cumar iyo camaar intay isku junubeen iyaga oo safar jira ayay ciidda kuwa waxaa kuwa gashay ciidda ninka ligaa tamaraqa ninka liga camaar galgaashuu ku sugiyey ciidda cumarna ma tukan nabiga markay u sheekeeyeen wuxuu yidhi inamaa yakfiika waxaa kugu fillaa inaad taa tiraahdid yani laba darbo ayaa kugu fillay markii dambe cumar waa hilmaamay camaarna wuxuu yidhi miyaanan xusuusnayn inaynu safarnay oo saasi dhacday markaasuu wuxuu yidhi hadda mad ka daayaayo fatwadeeda ma joojiyaa nuwalliika maa tawallayt arrinkaasi maadaama adigu ay ka warqabtid adaa mas-uuliyaddeeda qaadahaya mas-uuliyaddeeda adiga ayaa qaadaya yani waxa weeye waa hilmaan bini aadamkuna hadde waa nafsaa oo waa hilmaamaa waxyaalaha keena ayay ka mid tahay mararka qaarkood fuqahadu xadiiskii agtiisii waa soo gaaray laakiin kama sugna oo waad ogtihiinoo fuqahadu aad bay iskugu khilaafsan yihiin axaadiista qaarkeed shaafici waxaa ku badan aqwaashiisa inuu yidhaahdo in saxa xadiidu macbadin qultu bih in saxa hada alxadiidu qultu bih idaa saxa alxadiidu fa huwa madhabi arrinkaasi wuxuu ku callaqayaa idaa saxa alxadiid marka waxa weye mararka qaarkood wuxuu leeyahy xadiiska aniga agteeda sax kama noqon riwaayaad kaleu leeyahay xadiisku inuu shaami yahay dhici karta inuu ciraaqi yahay dhici karta inuu madani yahay dhici karta inuu meel kale yahay saxaabadu tafaraquu fi lamsaar saa darteed waxaa dhici karta in maxaan ku idhaahdaa laisku maaragtay la helo la jamciyo oo kadib ay soo baxdo inuu riwaayadda tag riwaayad saxiixa tahay waxyaalaha dhacah ayay ka mid tahay marka yani yaan loo malaynayn dadkii salafka ahaa xadiis agtiisa saxiix ka noqday oo soo gaaray oo dalaaladiisu u caddahay inuu si kas ah uga tegayo way intaas way ka weynaayeen waana ka jalaalo badnaayeen waana ka diin badnaayeen yani fuqahada iyo dadka culummada baan ka hadlayaa marka arrinkaasi waa arrimaha keena arrimaha keenay ka mid tahay oo mawduuciga ah waa arrimaha mawduuciga ah oo keeni kara khilaafka arrimo shaksiyaa jira oo keeni kara khilaaf arrimaha shaksiga baqiga iyo cudwaanku waa ka mid wama اkhtalafa aladiina uutuu lkitaaba ila min bacdi ma jaءahum اlcilmu bagyan baynahum asalkana shidada u badan oo khilaafka intiisa badan keentana waa bagigaas in laisku xadgudbo oo laisku suubiyo cudwaan oo laisdulmiyo ayaa keena waa sabab shaksi ah oo qofka u noqonaysa xasadka ayaa ka mid ah qofka inuu qof kale xasdahayo xasada min cindi anfusihim min bacdi ma tabayana lahum alxaq ilahay waa isaga leh yani arrinkan waxay usuubinayaan waa xasad darti ayay usuubinayaan walidalik waxay odhan jireen raggii hore washakawta waxaad ka sheegatay min dulmi wushaati walan tajid daa su'dadin ilaa usiiba bixusadi yani nin macno yeeshaa ma jirto ilaa waa la xasdaa ma garatay kadaraa'ir alxasnaa'i yaqulna liwajhiha xasada wabagyan inahu ladamiimu haweenka la isla qabo taasi macno malay odhanaysaao waa kulley waa un haween laakiin wax kaloo u dheer ma jiro ayay odhanaysaa hadday dadka ugu qurux badan tahay saas ayay odhanaysaa marka waxyaalaha keena in lays maaragtay in lays khilaafo waxyaalaha keena kibirkaa ka mid ah waa saab shaksi ah oo nebigu wuxuu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayhi alkibru batru lxaqi wakamtu nnaas waaba yani waaba nasbayba ku tahayba oo waxa weeye qofka in xaqiisii la dulmiyo oo xaqiiba la diido oo laga kibro kibirku waa taas ilahayna waa isaga leh saasrifu can aayaatiya aladiina yatakabbaruuna fi lardi bigayri alxaq aalaaba dadkaas lama waafajiyo dadka saa u kibray xaqa lama waafajiyo waxaa ka mid ah asbaabaha shaksiga ah tacasubka oo qofku waxa uu soo gaaray iyo wuxuu arki jiray barti yaqaan bari uma korotay la sheegi jiray weeye waida qiila lahum itabicuu ma anzla allah qaluu bal natabicu ma alfayna calayhi aabaa'ana haddii ilaahay raaca la yidhaahdo wuxuu soo dejiyey waxay odhanayeen waxaan raacaynaa wixii aan kasoo gaarnay aabbayaashayo waxa weeye waxaa dhici karta dadka qaarkood inay yidhaahdaan annagu saasaan umaqli jirnay saasaa sheekh hebel odhan jiray saasaa magaaladeeda laga yaqaanay waxyaalahaas oo dhan waa wax yimaada oo runtii keena maxaan ku idhaahdaa khilaafka iyo shiddada keena khilaafku diintana waa uu kala tagsiiyaa qofka diintiisa waa xaaliq daba ilaykum daau lumami min qablikum alxasadu walbagdaa yani ninkuu nebigu leeyahay waxaa idin idiin yimid dadka idinku horreeyey jiradooda oo xasadka ah waana xasad iyo baqdaa isnacaybka laa aqulu inaha taxliqu shacar bal inaha taxliqu diin yani diintii bay maaragtay bay xiiraysaa marka shumiga maaragtay tafaruqu aad iyo aad ayuu udhib badan yahay walidalik ibnu taymiya waxaa laga sheegay inuu yidhi وhda التفرق اldي xasل min الأmة cلمائha ومashaayikhha وأmrائha وكbrائha huwa اladي أوجب تسلط الأعdاءi عalayha yani khilaafka dhacay iyo تفرqa ummadda ka dhex dhacay waxa keenay weeye ummadda in la qabsado haddii dadku تفرqaanna وإda تفرق الqوم فsدوا وhlkوا وإda اجtamacuu aصلxuu وmalkuu faإna اljamاcaةa raxmة wاlfurqaةa cadaab yani jamaacaduna waa raxmo furqaduna waa cadaab waxaana u daliila xadiidkii ninka la yihaahdo ibn mascuud markuu yihi alkhilaafu shar alkhilaafu shar khilaafku waa shar intii taariikhda lasoo marayna mar kasta oo laisqabsado oo ummadda khilaaf daakhilihii ku dhaco way jabaysa markii saxaabadu ay dhacday waaqicooyinkii safayn iyo wixii la halmaalay ghaswi lama suubin meelo damba lama furin ilaa caamil-jamaaca ay timaado oo ummaddu isku tagto oo ummaddu markaa keliya ay noqoto umma waaxida markaas unbay bilaabatay ghaswi iyo in meelo la furto ma garatay marka runtii wuxuu ahaa mar walba oo ummaddu ay kala tagto waa la qabsanayey waana laga adkaanayay haddii la fiiriyo taariikhdii salibiyiinta haddii la fiiriyo taariikhdii tatarka haddii la fiiriyo taariikhda andalos iyo muluki tawaa'if iyo siday ku jabeen kullahaa waxay daliil u tahay mar allaale iyo markii furqa timaado iyo ummaddu inay isnacdo tasallud ilacdaa ayaa imanayey maxaana waxyaalaha ilaahay ummaddan uu ka ballan qaaday nebigeedii waxaa ka mid ahaa an yusallita calayhim caduwan inuu ku sallido oo yastabiixu baydatahum ilaa ayagu ay isbannaystaan oo qaarkood ay qaarka kale dhacaan oo qaarkood qaarka kale ay qabsadaan oo ayagu ay noqdaan dadka islaynaya oo soo jiidaya ilaa ay ka noqdaan saas darteedna waxa weeye wixii taariikh ahaa waxay u markhaati kacaysaa arrinka noocaasa xataa kharaabka magaalooyinka magaalooyin badan baa kharaabay waayihii hore waxyaalaha kharaabka keenay wuxuu ahaa khilaafka dhex maray culummada dhexdooda yaqut ilxamawi wuxuu sheegay madiinata asfahaan markaasuu ka sheekeeyey waa kitaabkiisa mucjam ilbuldaan wuxuu ka sheekeeyey majdigii qadiimka ahaa oo ay lahayd magaaladaas uma qaal waqad fashaa fiiha alkharaabu fii nawaaxiiha bikasrati alfitani waltacasubi bayna alshaaficiyati walxanafiya walxuruubi almutasilati bayna alxizbayn fakulamaa daharat taa'ifatu nahabat maxallat alukraa wa axraqatha wakharabatha laa yaakuduhum fi dalika ilun walaa dimma yani laba qolo oo qolana shaaficiye sheeganayso qolana axnaaf sheeganayso ayaa ilahay isku salladay qolada kale lagu duulayaa guryihii baa laga burburinayaa waa la dhacayaa waa la xarqinayaa waa la gubayaa qoladii kaleo markay soo rogaaricisa ina sidoo kale suubinaysaa wahaakada arrin aad iyo aad u dhib badan buu noqday markuu ka sheekeynaya ray markuu soo maray sanadku markuu ahaa lix boqol iyo toddobiyo tobankii uu arkay kharaabkeeda wuxuu yihi waqacat alcasabiyatu bayna alxanafiyati waashaaficiyati wawaqacat alxurubu baynahum halkaasi ku diree ray hadda waa tahraan magaalada tahraan la yidhaahdo waa hore array ayaa la odhan jiray kaana aldafaru fi jamiiciha lishaaficiyati hada maca qilati cadadi ashaaficiya yani wuxuu leeyahay dagaaladii dhacay oo dhan qoladaa shaaficiyadaha la adkaatay ayagoo kuwa kale ka yar ayay ka adkaadeen marka un hadda kolleyba un waa un kaasoo kale adeeg adkaan lama yidhaahde waxa weeye waa un laisku baaba'ay waxa weeye wax faa'iidaho ka yimid ma jirin marka tacasubku wuxuu kharaabiyaa magaalooyinka guryaha maxaan ku dhahda majdiga maxaad meel fog u aadaysaa maan soomaaliya indheheed aragtaan magadaadu u baahama taariikh kale iyo in meelo kale war laydinkaga keeno ishaa macallin ah waxa weeye ummaddaas balanbashay oo qaaradaha adduunka sidii reer banu israa'iil yatihuuna fi lard adduunka ku wareegayo tiiha ku jira waxaa keenay tafaruq ayaa keenay ma garatay waa tafaruqii uu ka qayliyey cabdullaahi ibn qays alruqiyaat markuu arkay sida xaal noqday xabada alcayshu xiina kana qawmii jamiicun maa lam tufariq baynahuma alahwaau ayuha almushtahi fanaa'a qurayshin biyadi illahi cumruha walfanaau law taqafaa watatruka annaasa kaanuu hanama di'bin qaaba canha aricaau markuu arkay sidaa dadku isku khilaafeen oo shida u dhacday ayuu gabayadaas tiriyey marka inagaa moodaa inuuna sheegayey inagu isku baaba'nay hadde waxa weeye haddii khilaaf macno leeyahay ha laga fiiriyo soomaaliya iyo xaalkeeda khilaafkaas iyo tafaruqa iyo tacasubkaasi wuxuu keenay in a'imo waaweyn laisku dayo in la dilo oo sida abu nucaym alasbahani saaxib xilyat alawliyaa iska leh ama mucjam asaxaaba ninka imaamka ah kaada an yuqtal rag muxadisiin ah ku kacay ayagu isaga maaragtay de ashaacirada iyo ahluxadiiska wixii ka dhexeeyey ah dahabi wuxuu yidhi ma hulaai ma haulaai biasxaabi alxadiid bal fajaratun jahala abcadahum allahu sharahum markuu tacaliiqinayo kuwaasi ma ahan buu yidhi ahluxadiid nin culamo ah oo haba la khilaafsanaada eh laisku dayo in la dilo lama oran kara buu yidhi raggaasi waa culamo waxa weeye waa rag aad iyo aad wax uga qaldan yihiin markii aan intaas uga baxo shumiga khilaafka shumiga khilaafka marka intaa uga baxo waxaan gelayaa insha allahu adab alkhilaaf oo qofka sidee loola tacaamulayaa waa iskhilaafsan tihiin khilaafka laftigiisu darajaad buu kala leeyahay oo waxa weye isku darajo ma ahan laakiin waxaa jirta qawaacid kulliya oo in la ilaaliyo loo baahan yahay oo mar walba isha lagu hayo awalan waxaa loo baahan yahay qofka mukhaalifka ah in lagula dhaqmo bicilmin wa khashyatin min allah yani waxa weeye qofka waxaa loo baahan yahay waxa uu horta uu sheegahayo inuu ogaan iyo cilmi u leeyahay wlaa tkfu ma laysa laka bihi cilm ina asamca walbasra walfu'aada kul ulaa'ika kana canhu mas-uula waxaa loo baahan yahay qofku inuu wuxuu og yahay uun ka hadlo wuxuunan ka warqabin inuunan ka hadlin baa la rabaa waxaa kaloo la rabaa in khashya la jirto oo tawaruc iyo tadayun ay ku jiraan tadayun iyo tawaruc inay ku jiraan baa qofka loo baahan yahay ma ahan qof jeenigaa furan ah oo yatakalam fi acraadi innaas oo aan waxba kale waxba dhowrsanayn qofkaas oo kale hadde qof waxa weeye tadayunkii ka maqan yahay wey ibnu taymiya markuu ka sheekeeyey aqwaal muctazilada iyo qadariyadu ay leeyihin wuxuu yidhi wallahu yuxibu alkalaama bicilmin wacadl wayakrahu alkalaama bijahlin wadulm waqad xarama allahu subxanahu alkalaama bilaa cilmin muطlaqan وخص العلم وخص القول عليه بلا علم بالنهي فقال ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وقال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وعلى بهي وحو قرانيو وأصورا وبرهان وهيستو وحجاء وهيستو إنه كهضله أيضا أي كجرته خشيو يتدين iyo ilaalin yani maqaamka ilaahigaa ilaalinaya ayaa loo baahan yahay inuu ku dhaqmo walidalika waxay odhan jireen ahlu sunnati walcilmi waliiman yaclamuuna alxaqa wayarxamuuna alkhalq dadka ahlu sunnada ahi xaqana way yaqaaniin laakin yarxamuuna alkhalq khalqigana waa u raxmahayaan marka sifadaasi waa sifo aada iyo aada loogu baahan yahay cilmi iyo khashya iyo maxaanku idhaahda iyo tadayun qofku inuu leeyahay marka uu tanaawulayo qofka mukhaalifka ah waxaa kaloo loo baahan yahay oo daruuri ah taxriiru maxali nisaac iyo watahabuti min alqowl horta qowlka kan ninkaan ma ka sugan yahay in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayanuu an tusiibuu qawman bijahaalatin fatusbixuu calaa maa facaltum naadimiin waxa kan horta marka ugu horraysa sug la sugan yahay waxaa aada u badan war aan laa azimata laha azimata lahu walaa khatim hogaan ma leh meeluu ka yimid lama yaqaan qiila waqaala weeye ayaa ka soconaya waxaa dhici karta in qofkaas lagu banaysto oo qofkaasi uu ku tago qawl aan jirin inuu ku tago saas darteed horta tasabutkaas ayaa loo baahan yahay qowlkuma koro ninkaan ma ka sugan yahay markii uu ka sugnaadana khilaafka laftigiisa taxriir maxalli nisaac haddaan khilaafka la la fiirin meesha uu laysku hayo aan la taxriirin waxa weye weligeed lama heshiinayo nin baa wuxuu ku leeyahay faatixadaa diiday war faatixada ma diidin waxaan diiday faatixada in aan siiqa mucayana ama meel mucayana inaan lagu akrin baan diiday faatixadu waa qur-aan waxaan ictibaarsanahay inay qur-aan ilaahay tahay salaada inay waajib tahay in la akriyo laakiin rukuucda laguma akrin karo sujuudda laguma akrin karo bidca idaafiya oo kalena lama yeeli karo haddaan idhaahdo qofku hadduu suuqa ii geliyo ninkaa faatixadii buu diiday ama salligii buu diiday isagama gardarra yani miyuu xarara maxalla nisaac anigu waxaan idhi yani miyuu taxriiriyey mise waxa weeye wuxuu idlaaqinayaa oo igu tashniicinaya waxaa ka mid a jihaadka qofbaa wuxuu leeyahay war jihaadka saasuu u baahan yahay oo saasuu u baahan yahay oo saasaa looga rabaa oo saasaa laga rabaa hadduu qofku quyuudaas iyo shuruudaas iyo aadaabtii iyo fikigii sharciga ahaa uu sheego waxaa la odhanaya jihaadkii buu diiday waxa wey arrintaas soo baqii ma ahan iyo cudwaan iyo inaan la taxriirin maxalli nisaac anigu waxaan diiday sheeg dadka u sheeg markaad u sheegtid kadib iradi laakiin haddaadan u sheegin wixii laysku hayey oo aad iska kaysaloolotid hadda ogow ana idan leedahay nin xaq raadinaya ma tihin ma garata nin xaq raadinaya ma tihin arrinkaasna aad iyo aad ayuu u badan yahay nuqdada saddexaad oo loo baahan yahay waxaa ka mid ah alinsaafu maca almukhaalif horta sideedaba insaafku waa wax muhim jiddan ah waxa weeye insaafku maxaa la yidhahdaa inaad qofka u cadaalo feshid inaad naftaada iyo hawadaada iyo xakamaysid oo qofka cadlia u suubisid ayaa insaaf la yidhaahdaa axaadiis badan baa ku soo aroortay xadiiskii muslim man axaba an yuzaxzaxa min annaar wayudkil aljannata faltudrikhu maniyatuhu wahuwa yu'minu billahi walyawmi alaakhir walya'ti ila annaasi ma yuxibu an yu'ta ilayh adiga waxaa jeceshahay in lagu cadaalo faro waxaad jeceshahay in lagu qisti suubiyo waxaad jeceshahay inaan lagugu iftiroon waxaad jeceshahay warkaaga wuxuuna taxamul ahayn inaan la taxmiilin adigana hadda ninka kaa soo horjeeda intuu kale u baahan yahay intaa u suubi inta haddaadan suubin cudwaan baa ku suubis waa ku gardarood waxaa ka mid ah xadiiskii saxiixa ahaa oo bukhaari uu wariyey camaar uu ka wariyey fi saxiixi lbukhaari halaathun man jamacahuna faqad jamaca aliimaan alinsaafu min nafsik wbadlu salaami lilcaalam walinfaaqu min aliqtaac yani waxa weye saddexdaas qofkii jamciya faqad jamaca aliimaan wa fii riwaayatin faqad istakmala aliimaan xadiiska axmedna waa wariyey laakin bukhaari mucallaqan isagoo ah buu riwaayad ku keenay fi kitaabi aliimaan alinsaafu min nafsik naftaada waxaad rabaa inaad ka cadaalo suubisid oo qofka kaa soo horjeeda waxa aad jeceshahay naftaada inaad u suubisid ayaa lagaa rabaa waxaa ka mid ah xadiiskii kale oo sheekh alalbani ku keenay silsilada halaatun munjiya khashyat اllahi fi اsiri wاlcalaniya wاlqasdu fi اlfaqri wاlghina wاlcadlu fi اlghadabi wاlrida yani waxa wey alcadlu maxalu shaahidku waxa wey alcadlu fi اlghadabi wاlrida sideedaba goormay soo baxaysa cadaaladu markaanu isjecelnahay waa ku cadaalo falaya markaanu israbno waa ku cadaalo falaya laakiin cadaalad waxay soo baxaysaa markaan iskhilaafno waa inaan kuu cadaalo falaa waa in aan naftayda qadabkeedii aan ku maaragtay ku xakameeya alcadl walinsaaf saasaa layga rabaa ilaahay wasaga asbaabta loo soo dejiyeyba rususha iyo kutubta loo soo dirayba waa intaas laqad arsalnaa rusulana bilbayinaati waanzalnaa macahum alkitaaba walmiizan liyaquuma annaasu bilqist sababta loo soo dirayba ambiyada ilaahay liyaquuma annaasu bilqist cadaaladaas in la taago miisaankaas iyo micyaarkaas ayaa loo soo dejiyey shacaybna markuu ummadiisa la hadlayo walaa tabkhasu nnaasa ashyaaahum marka uu lahaa haddii haddii saacii iyo xoogaa yaroo xinto ah laleeyahay ha ka maaragtay khaacininina oo qofka xaqiisa u oofiya waxaad u malaynaysaa arrimihii ka waaweynaa oo aqwaasha iyo madaahibta iyo aragtida ah so in loo cadaalo falo maahan waa in loo cadaalo falo walidalik baa ilaahay wuxuu yidhi walaa yajrimanakum shana'aanu qawmin cala an laa tacdiluu icdiluu huwa aqrabu liltaqwa ibnu taymiya wuxuu yidhi hadihi alaayatu nazalat bisababi bugdihim lilkufaar wa huwa bugd ma'muuru bih fain kana albugd aladi amara allahu bihi qad nuhiya saaxibuhu an yadlima man abgadahu fakayfa fi bugdi muslimin bita'wiilin washubhatin aw bihawaa nafsin fahuwa axaqu an laa yudlam bal yucdalu calayh yani waxa waya aayaddan waxay kusoo degtay walaa yajrimanakum shana'aanu qawmin cala an laa tacdiluu icdiluu huwa aqrabu liltaqwa nacaybka gaaladu yuunan idiin geynin inaad ku xadgudubtaan haddii marka gaaladii laydiin diiday oo in la nibcaado ay ma'muur tahay aslan qofka muslimka ah see baa logu cadaalafali lagu jawrfali karaa oo ay u keenaysaa in lagu tillaabsado wax aan cadaalo ahayn arrinkaasi arrin aada iyo aad u khatara weeye wuxuu kaloo yidhi ibnu qayim min qawaacid alsharci waalxikmati may markuu ka hadlahayey ibnu ninka la yidhahdo ibnu qayim wuxuu yidhi wallahu tacaala yuxibu alinsaafa bal huwa afdalu xilyatin taxallaa biha arajulu khusuusan man nasaba nafsahu xakaman bayna alaqwaali walmadaahib waqad qaala tacaala lirasuulihi waumirtu liacdila baynakum fawarasatu rasuuli mansibuhum alcadlu bayna altawaa'if وأn laa ymiil أxadhm mعa qrيbih وdawي madhbh وطاaئfath وmatbuعih bal ykun الxaq maطlubh yasir bsayrh وynزl bنزulh ydin bdin اcadl hadalkaasna iclaam muwaqiciinka ayuu ku keenay waxaa loo baahanya marka cadaaladaas in aad iyo aad lagu dadaalo aqwaal badan oo aan kasoo naqliyey sheikh iسlam iبnu taymiya iyo iبnu qayim iyo rag la mida ayaa halkan iigu taal laakiin toban daqiiqa ayaa ii harsan saas darteed waxaan rabaa inaan ishaaro oo waxaa ka mid ah insaafka uu suubiyey ibnu taymiya markuu ka sheekeynayo mubtadicada muslimiinta oo raafidada iyo jahmiyada iyo wixii la mid ah oo aaday bilaadi kufaarta faaslama calaa yadayhi khalqun kathiir waintafacuu bidalik wasaaruu muslimiina mubtadiciin wahuwa khayrun min an yakunuu kufaaran وkذlika bعض الmuluki qad yغzو غزوa yظlm fih الmسلimiina والكفاr وykun آثima bذlik وmaعa hada fayaxsن bih نfcu khalqi kaثيiri kanuu كفاra fasaaruu mسlimiin yani arrintaasi waxay kutusinaysaa cadaalada dadka muslimiinta ah ay qabeen wuxuu ka sheekeeyey raafidadii wuxuu ka sheekeeyey dad tiro badan oo uu leeyahay qaar badan oo mutacabida baa ku jira qaar badan oo zuhaada ku jira ma soo naqlin karo warku waa igu yaryahay laakiin insha allahu haddii la nashriyo waxa weeye waa arrin u baahan in ay ogaadaan nusuusta arrimaha ku saabsan dawaa'if aad iyo aad u dhib badan ayuu ka sheekaynayaa midda saddexaad ama midda kale oo ku xigta waxaa ka mid ah khuluqda loo baahan yahay khilaafka saa'iqa ahi lama rabo inuu dadka wuddigii iyo walaalsinimadii uu u dhimo lama rabo yunus sadafi wuxuu yidhi ma ra'aytu acqala min ashaaficiyi naadartuhu ywma fi masأla ثuma اftaraqna walaqiyanii faأkhada byadi ثuma qala ya aba musa alaa yastaqimu an nakuna ikhwana wain lam nattafiq fi masأla way iskhilaafeen lakin intuu gacanta qabtay wuxuu yihi haddaan masala isku khilaafnay miyaanan walaalo noqon karin qala الذahabiyu mucaliqa hada ydul calى kamali caطi hada اlimami wa fiqhi nafsih fama zala الnudaraءu yakhtalifuun dadka aqraanta ahi way iskhilaafaan axmedna markuu ka sheekeynahay isxaaq ibn rahuya lam yacbur اljisra ilى khurasan mithlu isxaaq wain kana yukhaalifuna fi ashya faina اnnaasa lam yazil yukhaalifu bacduhum bacda dadku way iskhilaafi jireen qadiiman wa xadiian insaafkaas ama khuluqdaas waxaa ka mid ah subki iyo mizi waad ogeydeen oo laba madrasay kala ahaayeen madrasada ashaaciradana subki ayaa u ahaa maxaan ku idhahdaa ra'si u ahaa mizina madhab ahli xadiid ayuu wuxuu ahaa culummadeedii waa raggii u hiliyay sheekh islam ibnu taymiya buu ka mid ahaa isagaana haystay madrasa alashrafiya طبقaat الشhaaفiعiy subki wuxuu soo naqliyey waxaa markii laga dhigay qaadi اqudah taqidin subki ayaa waxaa u yimid nin la صdridiin sulayman ibn cabdاlxakm oo maliki ahaa shiikuna uu jeclaa yani subkigu uu jeclaa markaasuu wuxuu yidhi ninka kan mizi ah ka cazil madrasa ashrafiya maxaa yeelay ma ahan calaa shardihi ma ahan sababtuu nin ashcariyaa la rabay ninkaana ma ahan qaala taqiduni subki wuxuu yidhi faqshacara jildi wagaaba fikri waqultu fi nafsi hada imaamu lmuxadisiin wallahi law caasha daara qutniyu istaxya an yudarisa makaana yani labadaan iskhilaafsan yihiin laakiin wuxuu yidhi ma shaykhi lmuxadisiin baa intaan ka kaxeeyo madrasadaas aan nin kala keenaya wallahi haddii daaru qudni imaan lahaa wuu ka xishoon lahaa arrinkaan oo kale inuu suubiyo arrinkaasi marka waxay kutusinaysaa khuluqda loo baahan yahay waa khuluqdaas ma ahan markii masale laisku qabtaba in laisku baaba'o oo ragga lakala qabto waxaa ka mid ah oo khuluqda loo baahan yahay khilaafka loo xaliyo cadamu takfiiri lmukhaalifi ila maca bayina qofka kaa soo horjeeda inaad haddiiba kula degdegtid in aad takfiirisid waa arrin aada iyo aad u dhib badan wuxuu sheegay ibnu muflix fi lfuruuc qaala shaykuna nusuusuhu sarixatun fi cadami kufri alkhawaariji walqadariyati walmurji'a wagayrihim wainama kafara aljahamiyata la acyaanahum jahamiyada keli ah ayuu gaalaysiiyey laakiin acyaantooda xataa ma gaalaysiin waa arrin loo baahan yahay in aada iyo aada loo ogaado waktiga kan bidaat la joogo nin allaala iyo ninkii masale yar laisku qabto waxa weeye wuxuu baabi'inahayaa maxaan ku idhaahdaa wax allaale iyo qof kasoo horjeeday waxaa ka mid ah dadka mubtadicada ah oo bidca ay ku sugnaatay sida loola dhaqmahayo la gaalaysiin mayo waa laga warinaya axaadiista hadday yihiin ahlu diyaana yacni ilaa lixdan iyo sagaal nin oo lagu tuhmay inay yihiin ahlu bidca ayaa bukhaari ka wariyey fi saxiixi minhum cimraan bnu xibaan ayaa ka mid ah oo ammaanay qaatila caliyin cabdiraxmaan ibni muljim ayuu ka wariyey fii saxiixihi wuxuu ka wariyey dad murji'o ah wuxuu ka wariyey dad maxaan ku idhahdaa noocaas oo kale ah muslimna waa ka badan yahay inta ay ka wariyeen saas buu wuxuu u yidhi imaam dahabi aban ibni taglub shiiciyun jalid laakinahu saduuq lana sidquh wa calayhi bidcatuh marka in lagu daba tukado dadka ahlu bidcada ah oo aan salaada laga goosan ayaa manhaju ahli sunna waljamaaca ah wuxuu sheegay sheekh islaam ibnu taymiya wuxuu yihi shiicadii aan la murmi jiray oo la doodi jiray ama ahlu bidicii aan la doodi jiray ayagu was gaalaysiinayeen laakiin anagu ahlu sunnadu ma anaan gaalaysiinayn saan ugu insaafalanayna annagaa uga ficneen ayaga ayagii oo isku firqa ah baan anagu dhaxaynaa oo waxaa ayagu was gaalaysiinaya adigu gaalaysiin maysid adigu gaalaysiin maysid marka sunnadu waa safiinati nuux man rakibahaa naja qofkii koraa waa nabadgelaya waxaa ka mid ah khuluqda loo baahan yahay in mukhaalifka lagula dhaqmo ama qofka mukhaalifka ah qabuuli lxaqi min kulli axad qofka xaqa in la aqbalo qof kastoo yidhaahdaba in laga aqbalo ayaa loo baahan yahay isagii nebigu yidhi shaydaanka markii abu hurayra uu sheegay aayata kursida sadaqaka wa huwa kaduub run buu kuu sheegay marka waa lagu markhaati kacay isagoo beenlow ah ama ra'sil beenlowyaasha ah ayaa looga markhaati kacay inuu fi hadi ljuz'iyati sadaq waxaa ka mid ah ilaahay markuu ka sheekeeyey haweentii balqiis ahaa ina almuluka ida dakaluu qaryatan afsaduuha wajacaluu acizata ahliha adilla ilahay wou markhaati kacay wakadalika yafcaluun calaa axadi tafaasiir saas ayay yeelaan waa looga markhaati kacay walidalik ba wuxuu yihi sheekh islaam ibnu taymiya wallahu qad amaranaa anlaa naqula calayhi ila alxaq waanlaa naqula calayhi ila bicilm وأمرنا بالعدل والقسط فلا يجوز لنا إذا قال يهودي أو نصراني فضلا عن الرافضي قولا فيه حق أن نتركه أو نرده كله بل, نرد بل لا نرد إلا ما فيه من الباطل دون ما فيه من الحق من هذه السنة أي كشي وركا يعني وحوي شيء باطل أو بل ردين إياه أنت حق أنا إن لقى قاطه أيا لوبة هي وحان إلهي كبر يا هيا dadka dalabatilcilmiga ah ama raba in ay ummadda wax ka islaaxiyaan inay aadaabta khilaafka iyo aadaab dalabat dalaba alcilm iyo xilyat ahli alcilm inay akhristaan maxaan zamanka hadda aan joogno aada iyo aad baa waxaa u dhumay wiil yarahoo shalayta faatixada loo dhigay oo aan axkaam istilaax aqoon ayaa waxa weeye axkaami dimaai walamwaal ka hadlahaya dadka oo dhanna wuxraba u qaybinaya oo u wasacahaya oo kan takfiirinaya oo kan tafsiiqinaya oo kan tabdiicinaya ma garatay marka waxay ohan jireen tazababa intuunan maaragtay marka hore zabiibku waxa ka horeysa xoogaa inuu marka hore baalku yacyacoon noqdo ayaa ka horeeya marka horta bal yacyacoon noqo markaa kadib baad zabiib noqonaysaaye inta aadan arrimaha waaweyn aan faraha la gelin u kaadi ee ilaahay hana waafajiyo wixii xaq ah inaan usoo noqonno wixii baatilana inaan ka reebtoonaano وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين